Just know that they see through this cat with no God. I feel like the streets is in debt with me, though.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa koodii barka duurnimo xilliga geeska afrika waa labaatanka bisha may sanadka laba kun iyo ko iyo labaatan maalin khamiisa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare cidlan dhuur
qodobadaan idinku hayno barnaamijkeena dhalinyarada maanta waxaa ka mid a dhalinyarada daneeya siyaasadda ee jabuuti oo soo badanaya iyo sababaha ka dambeeya dhalinyarada waxaa ugu wacan in maaragtay siyaasaddan hay ku laga hadlo dee intooda badan waa iska camal la-aanta weejaan camalkaa ku yar markay camal qofka hadduu hayna siyaasaddii iyo bolitig wixii dhulka lagaga hadlaya ee laga sheekaynayo buu qofkii iska galaya laakiin hadduu camal heli lahaa qofkaasi maba haleelaya dee siyaasad shaqadiisa unbuu wadi lahaa marka wax ugu camal lehe waa shaqola'aanta iyo dee camal la-aanta unbay shaqo ka dhigayaan waxaa wax kaloo ugu wacani ma jiro waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhalinyarada soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada haydarbaad ee dalka indiya sidoo kale waxa aan barnaamijkeenna ka maqnayn kaalmihii heesaha
dabuub hadalkaaga inaan ku doobo ma diidi karaayo daymada haragaaga inaan ku dagaayo iskaan
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
safarada dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dadweynaha maraykanku qorsheynayaan ayaa toddobaadkan sare u kacay markii ugu horreysay muddo sannad ka badan kadib markii hay-adda c d c du ay shaaca ka qaaday in dadka qaataa labada tallaal ee xanuunka coronavirus ay iska dhigi karaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo islamarkaana ah ay ku noqon karaan noloshoodii caadiga ahayd ka hor intaanu faafin fayraska corona dalka maraykanka oo ka mid ahaa wadamadii uu sida weyn u saameeyey xanuunka coronavirus ayay toddobaadka soo socda oo keliya qorsheynayaan toddobiiyo soddon milyan oo qof in ay ku safraan sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mid a hay-adaha qaabilsan fududaynta socdaalka ee tigidhada diyaaradaha iyo hoteelada laga kiraysto badi dadka u socdaalaya dalka maraykanka gudihiisa ayaa sheegay inay door bidayaan in safarka dhinaca dhulka ah inay baabuurtooda kaxaystaan balse dad badan ayaa iyaguna qorsheynaya safaro dibadda ah oo ay ku tegayaan wadamada yurub afrika iyo eshiya dabayaaqada bishan may ayaa la sheegayaa inay safarada badankoodu bilaabmayaan dadka qaar ayaa warbaahinta u sheegay inaanay magaaladooda ka bixin muddo ka badan afar iyo toban bilood haatanse ay iyaga iyo eheladoodu qorsheynayaan inay dalxiis isku raacaan aqalka wakiilada maraykanka ayaa arbacadii u codeeyay in la sameeyo guddi madax bannaan oo baaraya weerarkii dhimashada sababay ee janwari lixdeedii ka dhacay xarunta koongareeska capital hill halkaas ay ku qamaameen taageerayaasha madaxweynihii hore ee donald trump iyadoo xubno ka tirsan xisbiga jamhuurigus ay diideen iskudayga hogaamiyaasha xisbigaasi ay ku doonayeen inay ka hor istaagaan arrintaas labadii maalmood ee lasoo dhaafay hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada kevin mccarthy iyo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee senatka mitch mcconnell waxay ka shaqaynayeen in la saqiiriyo heshiiska wadajirka ee labada xisbi ay ku doonayeen in la sameeyo guddi baaritaanka rabshadaha sababay dhimashada shanta qof ee uu ku jiro sarkaal ka tirsan boliiska capital hill la sameeyo laakiin goluhu wuxuu u codeeyey laba boqol iyo konton iyo labo xubnood oo haa ku codaysay halka boqol toddobaatan iyo shan ay kasoo horjeesteen waxaase guddigaasi loo qaabeeyey si la mid ah guddigii baariyay weeraradii lagu qaaday maraykanka sebtembar kow iyo tobankii laba kun iyo kowdii hindise sharciyeedkaasi waxa uu hadda u socdaa dhinacayo sanadka halkaas oo aan la hubin sida uu uga meelmari karayo
dhalinyaro badan oo ka mid a kuwa ku dhaqan dalka jabuuti ayaa wakhti badan ku lumiya la socodka arrimaha siyaasadda soomaalida ee geeska afrika wariyaha v o a ee dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa dhalinyarada qaar ka wareysatay sababaha ay haatan ugu foogan yihiin wararka la xidhiidha siyaasadda waxaa ku soo badanayay muddooyinka dambe goobaha ay dhallinyaradu u yimaadaan hadalhaynta siyaasadda waxayna dadka qaar u arkaan in maalmaha dambe sababta dhallinyaradu ay siyaasadda uga hadlaan ay tahay shaqale ii soo wajahday dhallinyarada halka dadka qaarna ay u arkaan in mustaqbalka dhallinyaradu uu ku xidhan yahay siyaasadda taasina ay tahay sababta ay inta badan carabka ugu hayaan haddaba qaar ka mida dhallinyarada dalka jabuuti ayaan wax ka weydiiyey sababta dhallinyaradu ay inta badan ay uga hadlaan siyaasadda ma dhinaca shaqala-aanta ah mise dhallinyarada ayaa siyaasadda mustaqbalkooda ka dhex arka xasan muuse magacayga horta kulleyte fikiradu way kala duwan yihiin ani fikirkayga waxay la tahay in dhallinyarada kulley siyaasadda ay ka hadasho badan ah ay tahay arqalad hortaalla qofku markuu de dhallinyar yahay oo dee waktigiisuna dee fuujarkiisuna de uu kuleeyahay hadduu ilaahay gaarsiimadu gaari doono in ay siyaasaddu ay tahay shabakad laska laska dhex arko marka qofka dhallinyartana de wuxuu kusii socda oo kale moogta marka qof waayeeli kulley siyaasad kaba hadli maayo dee adduunkiibuu kasii socda ha marka laakiin inankan qofkan dhalinyarti wuxuu ku fikirayaa bilow siyaasaddan adigu wada gasha markaad mustaqbalkaaga sideed u wajihi kartaa xidhu waa araqalad adig hor taalla sidee u fiican oo siyaasadda loo habkee loo gali karaa dariiqado fada badan fara badan ba leedaa siyaasaddu marka fikirkiisa markuu saa u eego de wuxuu arkayaa wixii oo dee ama garanaysaa wax laga hadli karo markaas qof kasta oo siyaasad si ay tahay ama dee badanaa wax laga hadla madaxweynayaasha oo kale kaasi madaxweyne oo caynkaa kaasi waa saas marka qofkii ama doorashada saaba u dhacday xaq bay ahayd iyo xaq may ahayn marka qofku fikirkiisa iyuu hadlaya marka waxaa leedahay maaha shaqala-aante waa mustaqbalkayga waxaan uga hadlaynaa siyaasadda karo shaqala-aan ma odhan karo laakiin waxaan odhan karaa waa nin kasta fikirkiisa iyo iyo iyo noloshaad ku xidhan iyo arqaladahan horyaallo kulleydii africa aan ku nool nahay taas baa kulleydii
bismillahi raxmaan raxiim waxaa la idhahaa maxamed cawaale are dhallinyarada waxaa ugu wacan in maaragtay siyaasadda nacam hay ku laga hadlo dee intooda badan waa iska camal la-aanta weejaan in camalkaa ku yar markay camal qofka hadduu hayna siyaasaddii iyo bolitig wixii dhulka lagaga hadlaya ee laga sheekaynayo buu qofkii iska gelaya laakiin hadduu camal heli lahaa qofkaasi maba haleelayo dee siyaasad shaqadiisan buu wadi lahaa marka wax ugu wacan lehe waa shaqala-aanta iyo dee camal la-aanta unbay shaqa ka dhigayaan waxa wax kaloo ugu wacani ma jiro
maxaa maxaa ka reebaya kula tahay dhallinyarada siyaasadda inay ka hadlaan
dee waxaa ka reebaya siyaasaddu waxay leedahay heer la galo oo wakti la galabay leedahay layskama galo waxaan aqoon bay u baahan tahay maskax bay u baahan tahay siyaasaddu wax maaha qofka hadduu iska hadlo un dee ha isla ma noqonayso waa inuu wax walba cilmi baa sida jaamacadaha loo galo ee cilmi siyaasadduna dee cilmi bay leedahay oo laga la galo marka ma habboonadda qofku isagoona siyaasaddii cilmiga u lehayn waxla wax laga hadlay inuu iska galo una ka hadlo un waxa anigii lama muuqato fiican dee horta waa in waxaan ku hadlayo cilmi u lahaado siyaasadda gelitaankeedii iyo wixii maadag inuu cilmi u lahaado bilaa cilmi inaad iska geshiduun dee dhexdan baad kaga biiraysa oo dhinac la socotid ma jira siyaasaddu problem dhib badan bay leedahay waayo waxa weeyaan cilmi badan ba u baahan tahay waxyaabo badanood eegtid oo wax walba dad badan baad siyaasaddan maad aragtay ku dhegaysanaya oo ku maamulaysaa marka haddaanaad cilmigeedii lahayn ma ma fiicna inaad geshid marka anugu ma jecli inaan siyaasad kale siyaasaddu maxaynu haysaa maxaanse uga baahannahay siyaasaddu horta waa waxaan oo inaan isku maamullo oo noloshiibaa ku jirta oo waxaan dowladaheennani waa siyaasad labayna u kala qaybsan tahay waa qaybtaa siyaasadda iyo qaybtii ka hooseystae shicibkii marka siyaasadda waxay ugu wanagsantay qaybtaa maad aragtay ina loo daayo ilaa kii ugu yaraa iyo kii ugu weynaa haddaa laga wada hadlo problem bale mushkiladd waa isku horimaad baa dhacaya walaal magacaa cabdalla siyaasad horta wax faa'iidaa ma laha intaad siyaasad ka hadlaysid waxaa ku dhaanta adoo diinta ka hadla mar walba waxyaabaha diinta aad dadka fartid oo qiyaamahana meel ay kuu gasho aad waxaad ku badbaadid haddee taana ku sarre joogsatid mar walba ay ku caawisa siyaasaddu waa waxaan jirinba wax fowa weeyaan qofka ka hadlayan waxaan dhihi laha inuu iskaga dhex baxo oo tubta toosan uu ku soo dhacan noorilla dhinacii heesaha ayaanu jalleecina markaan ku soo dhowaada heestan
isxilqoomna ducaysannadaa leh dabiicad wanaagsan leh dadkana adiga wmuuda dulqaad ixtiraam leh danay isxilqoomna ducaysanadaa leh dabeicad wanaagsan leh dadkana adiga wmuuda hormooda adiga madiidi karaayo dhimada haragaaga inaan ku dagaayoon iskaan dafeyn dabuuba hadalkaaga inaan ku doobo madiidi karaayo daymada haragaaga inaan ku dagaayoon iskaan dafeyn Yeah. kuduugan macanka sheel middaacadaweeye dubka qarin waaye dushana ka muuqda weye dareenka jacaylka kuduugan macanka sheel middaacadaweeye dubka qarin waaye dushana ka muuqda weye ka muuqda ka muuqda weye dacalkiisa darmaa kuu taala dibinaha qusulkooga waxaa tahay dawooy saababtaa ka dambaysa adadagaymaanka wadnaa dacalkiisa darmaa kuu taala dibinaha qusulkooga waxaa tahay dawooy saababtaa ka dambaysa daryeel labu geesaaye dadaala midayne damiir isfahmaaya ayaa isdareensan dadkana iska doortay daryeel labu geesaaye
kumanaan arday soomaaliyeed ayaa wax ka barta dalka indiya waxayna badankoodu ku sugan yihiin magaalada haydarbaad ee dalkaas ardayda ayaa waxa ay ka kala yimaadeen inta badan gobolada waddanka soomaaliya haddaba warbixin ku saabsan dhallinyaradani waxaa melbourne ka soo diyaariya wariyaha v o a ibraahim cumar baafe dalka indiya gaar ahaan magaalada haydarabad waxaa xarun waxbarasho u ah kumanaan arday soomaaliya ee u soo waxbarasho taga dalkaasi indiya waxaana ardadan ay ka kala yimaadaan dhammaan gobolada dalka soomaaliya ardadan ayaa barta culuum kala duwan iyagoo ka soo baxa kuliyadaha kala duwan sida caafimaadka tiknolojiyada xisaabaadka injineeriyada iyo maadooyin kale toddobaadkan waxaa barnaamijkeena dhallinyarada marti ku ah cabdimaalig cawil maxamuud oo ka mid ah ardada wax ka baratay jaamacadda caanka ah ee cusmaaniya ee ku taalla magaalada haydarabad waxa uu marka hore iiga waramayaa heerkiisa waxbarasho magacaygu waa cabdimaalig cawil maxamuud dugsiga sare kusoo qaatay wadanka soomaaliya waxaan dalka indiya soo gaaray sanadku marku waa labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan ku biiray jaamacadda cusmaaniya university hyderabad waxaan ka bilaabay maadada la dhaho b c a ama bachelor computer application aan bartay computer application waa cilmi ka mid ah kombyuutarada iyo siday u shaqeeyaan
arday kasta maadada uu baranayo waa mid maankiisa ku weyn hamigiisa waxbarasho cabdimaalig ayaan weydiiyey sababta uu u doortay maadadan cilmiga kombyuutarada waxaa u doortay maadaama uu yahay aalad wax walba ka shaqeeyaan sida isgaarsiinta waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga iyo miidiyaha iyo tekhnolojiga oo dhan marka magaalada hydarabad waxaa ku yaala shirkado badan oo tekhnolojiga ah sida microsoft amazon ay ardadu badanaa ay tababar shaqooyin ama tababar ku qaataan cilmiga ay soo barteen laakiin way adag tahay kolka ay dhammeeyaan inay shaqo ku helaan waddanka gudihiisa cilmigii ay ka barteen sida uu ii sharxayo cabdilmaalik
sidaa ogsoon tahay dhanka shaqooyinka mudnaanta koowaad waxaa la siiyaa muwaadiniinta hindida ah sidaa awgeed waa ku adagtaha qof ajnabi ah in uu helo shaqo waxaa jeclaa in waddankayga soomaaliya ugu faa'iideeyo aqoontan soo bartay sanad walba ardada soomaalida dalkaasi ku nool waxay doortaan hoggaan ama guddoomiyaha ururka ardada maadaama ay yihiin tiro kumanaan ah sanadkan nasiib wanaag waxay guddoomiye u doorteen cabdimaalig isagoo iiga warramaya hababka ay u soo maraan iyo waxa ardada ay kaga caawiyaan ururkoodan ardada ardayda soomaaliyeed ee ku nool indiya sanad walba waxay doortaan guddoomiye oo muddoxileedkiisu yahay hal sano guddoomiyaha dowrkiisa ama ruulkiisa waxaa waaye isku xirka iyo wada shaqeynta ardayda dhammaantood oo kala jooga gobolada indiya ururku marka guddoomiye ahaan anigu waxaan ka caawiyaa ururku aada buu ballaaran yahay xubno badan buu leeyahay marka badanaa waxaan ka caawinaa waxyaabihii caqabadaha oo yimaada sida ugu horeyso dhanka immigrationka ama jaamacadaha hadday wax qabsadaan ururku u fududeeyaa sanad walba boqolaal arday ah ayaa ka baxa jaamacadaha indiya ururka ardadu waxa uu sameeyaa xaflad ballaaran oo ay mararka qaar ay ku casuumaan madaxdii hore ee dalka soomaaliya iyo danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka indiya si ay ugala qayb galaan munaasabadooda islamarkaana shahaadooyinka ay u guddoonsiiyaan ardada wax ka baratay jaamacadaha dalka indiya ururka haddana ardada wuxuu qabtaa wax activitiesa wuu u qabtaa oo ka mid ah inuu u qabto qalinjibin ama qalinjibin aada u weyn oo dadka indiya wax ka barta ama ardada wax ka barata xilligaas qalinjibinaysa inuu qabto xaflad weyn oo qalinjibinah iyo inuu tartano qur-aanah xilliga ramadaanta oo kale lagu jiro inuu tartano qur-aanka u qabto iyo sportis intaas ayaan u qabanaa ardada soomaaliyeed ee ku nool dalka indiya
soomaaliya waxay indiya la leedahay xiriir qoto dheer inkastoo safaaradda soomaaliya ay ugu taallo caasimadda dalka indiya ee magaalada new delhi haddana waxaa jira xiriir iyo wada shaqayn ka dhexaysa ururka ardada iyo safaaradda soomaaliya sida uu igu waramayo mar kale cabdilmaalig ururka ardada soomaaliyeed iyo safaaradda xiriirkooda aada buu fiican yahay saa-idna waa isla shaqeynaa wax walba oo ururka soo food saaraa way ka caawisaa xiriirkeenu aada iyo aad buu fiican yahay
cudurka covid sagaal iyo toban ee adduunka faraha kulol ku haya dalka indiya waxa uu kow ka yahay dalalka ugu soo riidashada badan dadka uu ku dhaco xanuunka ku dhowaad afar boqoloo kunoo qof ayaa maalintii uu ku dhacaa dalkaasi waxaana u geeriyoota in ka badan afar kun oo qof nasiib wanaag ma jiro soomaali ama arday soomaaliya dalkaasi ku nool oo uu soo ritay xanuunkaasi cisbitaal loo dhigay sida uu ii sheegay guddoomiyaha ururka ardada soomaaliyeed cabdilmaalik toddobaadkan intaas haynoo joogo qaybta waxbarashada ardada soomaalida ee jaamacadaha ka dhigta koonfurta iyo bariga aasiya aniguna waa ibraahim cumar baafe oo ku sugan magaalada melbourne ee dalka australia haatana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha naadiga kubadda cagta ee yuventus ayaa ku guuleysatay koobkeedii ugu horreeyey xilli ciyaareedkan kadib markii ay ku guuldaraysatay koobkii dalkaasi laga ciyaarayay ee zeri aada iyo sidoo kale james leaga waxaana kooba italy oo ay faynaalihii la ciyaartay naadiga kubadda cagta atlanta ay kaga awootronaatay laba gool i gool ciryaan keza ayaa goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee yuventus oo laba gool i gool kaga adkaatay naadiga atlanta oo ciyaartaasi naadiga yuventus siisay fursada in ay ku guulaysato koobkoodii afar iyo tobanaad iyadoo tababaraha kooxdaasi birlo uu sheegay in ay ahayd arrintani mid aada ugu wanaagsan naadiga kubadda cagta ee yuventus yuventus ayaa kooba italy ku guulaysatay afar sano isku xigta ee sanadii laba kun iyo shan iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo sideed iyo tobankii ciyaaryahan sami khadiira oo naadiyo dhowra oo yurub ka tirsan usoo ciyaaray iyo xulka dalka jarmalka kana mid ahaa ciyaartooydii kula guulaystay koobka kubadda cagta dalka jarmalka ee sanadka laba kun iyo afar iyo toban ayaa ka fadhiistay guud ahaanba ciyaaraha waxaa soddon iyo afar jirkan uu ka fadhiistay ciyaaraha saddex bilood uun kadib markii uu ku biiray naadiga kubadda cagta ee heert berlin isagoo yuventus kaga soo biiray halkaas oo shan koobka zeriada dalka talyaaniga uu kula soo guulaystay ciyaaryahankaasi oo lix iyo toban koob marka dhammaan kulamada iyo kooxihii kalgadisna ee yurub uu usoo ciyaaray uu kusoo guulaystay afar iyo toban sano oo ciyaaraha kubadda cagta oo ku guda jiray waxaa ka mid ah kooxuhii usoo ciyaareen naadiyada real madrid iyo naadiga dalkaasi jarmalka ee bundesligaha ka ciyaarta stuttgart naadiga kubadda cagta liverpool ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga banley oo ay la ciyaartay taasoo fursad u siisay in ay kaalinta afraad soo gasho islamar ahaantaasina noolaysay rajadeeda ah in ay jambier leaga xilli ciyaareedka soo socda ay ka mid noqoto kooxaha usoo gudbay oo ciyaara saddex gool iyo waxba ayaa naadiga kubadda cagta liverpool kaga adkaatay naadiga banley waxaana naadiga si u dhaliyay saddexda gool ciyaaraanada fermino philips iyo oxlade jamberlin waxay ka faa'iidaysatay kulankii chelsea leicester shalay ay ciyaareen laba gooli gool naadiga chelsea kaga awduraatay naadiga leicester leicester iyo naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaa isku dhibcaha marka la fiiriyo dhibcaha soddon iyo todoba kulana wada ciyaareen lixdan lix dhibcay isla leeyihiin hase yeeshee dhinaca farqiga goolasha ayaa naadiga liverpool kaalinta afraad hadda dhex fadhisa kow waxaa ku jira naadiga manchester city oo koobka ku guulaysatay siddeetan iyo saddex dhibcood manchester united toddobaatan iyo kow ayaa iska leedahay chelsea lixdan iyo toddoba ayaa iska leedahay kulmada kale ee dhacay naadiga everton ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga wolves newcastle waxay gooli waxba dirtay sheffield united tottenham waxay guuldar ka kultay naadiga aston villa laba gooli gool ayaa lagu wadnoonaaday halka arsenal ay saddex gooli gool kaga adkaatay naadiga crystal palace west bromwich albion iyo west hamna saddex gooli gool naadiga west ham ayaa kuwa wadnonaatay xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas haynoo joogto
mahadsanid jabaal oo ciyaarahay nala socodsiinayay haatana kusoo dhowaada dhinacii heesaha waa codka fanaanka iidla yare iyo mid kamida heesaha uu ku luuqeeyo
idaacadii duurnimo oo si wada jiraan idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed somaaniya daarici la nuur waanaga intaa dhegeystayaal tan kulan dambe nabadgelyo